maamulka iyo bulshada degmada humbeys ee gobolka karkaariyo weliba iyo obsooyin ku qabana inya saameyn ku dhalada korta togo humbeys oo daadadkii wadaday roobka diirta iyo saameyan yocono codsiya sharduban darsadeen iyo weliba madala khayriga ee midnimo voluntary group ha ku jawaabtay codsiga maamulka iyo bulshada iyo oo wada dadaala biyo xireen lanka suubiyow magaalada humbeys lanku horseeda biyo sheeno kora toga maamulka iyo bulshada magaalada humbeys ya midnimo voluntary group waliba yoon kuma hadnagana sadafaylo iyo codsishoon ku jawaab dii bulshadii inaanu halkaa uga mahad celinno waanu rabnaa midnimo voluntary group sidaad u jeedaan waxaanu joognaa togi xumbays oo biya ku furmeen magaalada xumbays hadday tahay guryo iyo hadday tahay baraago kadib way ka qayb qaateen haddii ilaahay ga idmaayo waxbay ka qabteen ilaa dhowr boqol oo mitir bay xidheen oo biyo fura waad u jeeddaan in togi magaalada ku furmay waa kaa waa idiin muuqdaa magaaladiina waa taa waxaa aragtaanin dhinacii biyuhu mari jireen markii hore ay mari jireenna togi waa kaa kadibna dhinaciina nasuul bay ka dhigeen togina biyoxir bay ku sameeyeen waxaan leenahay maashaa allah ilaahay ha ka ajar siiyo dhammaantood jise allah ka khayr baanu leenahay midnimo waa uga mahad celinaynaa dhammaantood intii intii wax bixisay iyo intii mas-uuliyiina iyo dhammaantood waxaanu leenahay guulaystaanu leenahay ma aha midnimo markii koowaad oo ay wax ka qabato biyoxirakan mana aha markii labaad mana aha markii saddexaad way ka badan tahay dhaamam horey meesha ka qabteen waddooyin bay sameeyeen shaqooyin badan bay qabteen aad baanu midnimo uga mahad celinaynaa waxaanu hadda jecellahay in aanu iyadana aanu calaamadinno isbataalkii bagcadiisii degmada xumbays iyadana waxaan leenahay waxaan rabnaa cagaftu inay noo wanaajiso haddii lahaydma ay noo soo wareejiso aanu shaqo ka qabanno aanu u howlgallo aanu bilowno isbataalkaana waa jecelnahay inaanu shaqadiisa wadno aanu bilowno ama dhammaan hadday dowladda tahay iyo hadday wasaaradaha tahay iyo hadday cid muxsiniina tahay iyo hadday ganacsadada tahayba waxaanu jecelnahay inaan u howlgallo isbataalka
uu u geystay dhirtii iyo dadkii iyo xoolihii dhammaan dhibaato u geystay waa la xiro waad aragtaan ma garateen intaa ka bacdi ilaahay baa mahad ugu sugnaatay midnaba guluub waxaan ugu mahad celinaynaa waxaan ugu mahad celinaynaa ilaahay mahaddiisa waxa ay taha marka markii koowaad xaqdaan maaha markii labaadna maaha markii saddexaadna maaha hadda kahor gorofkay dhiseen oo qodeen haddana waa aragtaanin waxaanu leenahay ilaahay maada ka gadho mahad baan u celinaynaa midnimo falandir gruub annaga oo joogno goobtii ay shaqada cusub hadda ka qabteen oo ahay togi fatahaadda ku sameeyey deegaanka wax badanoo baraagayahana ay duugmeen guryuhuna ay halis ku galeen iyagoo u soo gurmaday gurmadkii ay soo qabteenna shaqadii ay galeen shaqadiina ay hadda gebageba tahay haddana aanu joogno goobtii aad ayaan ugu mahad celinaynaa togaan sida diyeerin oo kale waa go'an yahay haddeer waxaala cagaf bahayna wax kaba qaban ka dhow oo ceel la helaya isku xira ee xumbays baabuurtu haddeer waxay ku marayso waa diiq iyadana waxaa weeye wixii aan anaguna ka qaban karro waa ka qabanaynaa laakiin cagaf kama maarmi karro waana inii hambalyaynayaa shaqooyinka hore aad noo qabateen iyo kuwa dambe aad noola qaban doontaan kulliba sii qabato waxaa ka mid ah biyihii magaalada ku soo furmay oo ay mataqaanaa la tacaashay oo wax badan ka qabatay mana aha markii koowaad iyo labaad iyo saddexaad ee howshaan ka qabato deegaanka ee midnima gruub aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa mas-uuliyiinteeda odayaasheeda shaqaalaheeda aad baan uga mahad celinaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan kaloo ka mahad celinaynaa sida dhaqsiyaha leh ee noola soo gaarday gurmadka degdega ah